ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qeyb ka mid ee maskaxda caruurta behaviorkooda habdhaqankooda dhaqanka bulshada hadalka dhowr meelay ka saameysaa xanuunna ma ahan cudurna ma ahan waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn inuu faraha ku socdo inuu isruxruxaayo haddaan ku idhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo bulshada ma dhexgalaayo keligiis inuu noolaada uu jecel yahay mar walbo carabi ahaanna tawaxud aa lagu dhahaa ma xanuun ay ku dhasheen caruurta amase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa way ku dhashaan laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaara aada u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aada usoo baxaan maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu gartoo lagu ogaado durbe maxay yihiin waxaa lagu gartaa inuu cunuga communication kula sameyneyn i contact ou lahayn xiriir indha ou lahayn inuu kusoo eegeyn inuu ku qosleyn inuu ku dhool cadayneyn keligiis inuu iska boodboodo ou ciyaaro ou rabo inuu keligiisi ou noolaado ou rabo indifaacu gala ma hadlaayo soo awooda inuu hadlo farahu ku soconaa waa warwareega farihii o dha dhaqaajinaa kuwa qaar hal sheegay ku dhegayaan ay jeclaanayan maanta dhan inay wadwadaan routiinka ay yaqaanaan marka dhowr nooc waayo waana kala duwan yahay marka mise noocay yihiin soomaaliyase ma noocyo gaaraha ka jiro maya maya xaaladda autismka waa xaalad fudud xaalad dhexaad iyo xaalad safiir ee waaye saddexdaas nooc ay kala yihiin ilmaha qaarna wax waa la bari karaa waa la tababari karaa fahamka waalidiinta soomaalidu sidee buu yahay hadda caruurtan ma lala howlgalaa ma la fahma sidee hadda soomaaliya xaruntiinan sidee ula macaamisha waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa wacyigelinada hadda sida hore way ka roon yihiin fahamka sida hore wuu ka roon yahay awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu kuu keeno waxaa waaye wax ku dhac ma aqaan oo ku leeyahay marka hadda alxamdulilah sida hore waa laga roon yahay marka xaruntan muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan caruur nooca lagu hayaa bahyo gaar kala duwan oo autismka oo boqolkiiba oo siddeetanka yahay
marka raxma xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaahoo ma xanuun laga soo kabtoo la daweeyo oo maaragtay caruurta si normala ama si caadi kusoo laabtaan amase si kale unbaa loola macaamilaa wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaadaya ma jirto laakiin behaviorka behavioral therapy speech therapy occupational therapy wax lahaa loo sameeya ilmaha marka af soomaaliyeedna aad kala jeedeen jimicsigii maarata maska ahaan jira behaviorka ahaa habdhaqankii laga soxo hadalka la baro intaas
marka mise caruur hadda haysiin hadda ilaa boqol iyo labaatan cunuga hayna oo xanuunkaas qabo si fiican dadka soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihii ma keenayaan ha hadda wacyigelinada markaa sameynay sida hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aada ugu badan yihiin sidoo kale waxaa waaye waalidka haddii oo waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa wuu fahmi karaa marka sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu la dhowol cadaynin inuu soo eegeyn waxyaabahaas waxaa fahmi karaa yacni waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo haddana bulshada waxay sii dhehaysaa shan jiro ku hadlaa lix jiro ku hadlaa faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay dabcan xanuunka wuu jiri jiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu weysan jiray ilma dhima dhima ilma dabaala waxbaa loogu yeeri jiray marka markii hore sidee loola macaamili jiray walaahi qur-aansaar iyo maxaan ku dhahayay dabeel waaye iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shayaadiin amartay waxyaabahaasa la dhihi jiray saas looma aqoonin yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas
hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha wallaahi wax badan ay fahmeen isbedelo badan waa ka dareennay ilmaha inta badan hadday tababar fiican halaan waa lagu guulaystaa waxbarashadooda